duufaan xoog leh ayaa shalay burbur xoog leh u geysatay bartamaha iyo bariga gobolka oklahoma meelaha ay sida xun ay duufaantaasi waxyeelaysay ayaa waxaa ka mid ah magaalada la yidhaahda more oo ku taala duleedka magaalada oklahoma iyada oo kooxaha gurmadkana ay goobahaasi ka wadaan howlo ay ku samata bixinayaan dadka iyada oo ugu yaraan ay halkaasina ku dhinteen koob iyo toban qof maxamuud weheliye oo ka mid a soomaalida ka shaqaysa gaadiidka waaweyn ee isaga goosho gobolada dalkan maraykanka iyo kanada oo markay duufaantu ku dhufatay gobolkaasi ku sugnaa oklahoma city ayaa iiga warramay sida ay wax u dhaceen hadda waxaan ku jiraa kansas oklahoma markaa waad ka baxday markay marka dabayshu ka dhacaysa meesha inaad dhex joogtaa la ii sheegay markaas meeshaan joogay hal mayl ayaan ku jiray waxaan dhammayn meesha wax ka dhacayaan macnaha ma ma sii galaysa mise waad ka sii baxaysa markaa oklahoma waa ka sii baxayay exit one thirty seven i thirty five-ka ayaan ku socday nooradkaan u socday oo magaalada looga baxo magaalada maya magaalada looga baxayaa laakiin stateka looga bixi maayo stateka ilaa laba saac oo kalea ku soconaysaa waa garta marka bal waxaad iiga ii sharaxdaa bal intaad dhex joogtay dabayshu ay meesha ay dhex ordaysay bal wixii aad dareentay iyo wixii meesha ka dhacaya runtii caasha waxaan dareemay weligay waa midda iigu dhoweyd oo aan arko naxdin aad u badan runtii waa kugu dhacaysaa baashu guuxeeda iyo orodkeeda ma dareemi kartid saad u leedahay waa kaa fogtaad arka iyadoo soo gasha anigu waxaan lahay magaalada iyo stateku waa ka dhammaan doontaa waabay igu soo dhowaatay magaaladii oo dhan mugdi bay noqotay waa ka baxay exitka waxaan galay track stop la yidhaha five star oo ku yaala exit one thirty sevenk marka exit one thirty sevenkaasi muxuu yahay waa exit trackstopyo waxaa ku yaala saddexa waxaa ku yaala flying j lofis iyo five star five starkaan istaagay shidaal baan ka qaatay waxaan isir intaasoo carradu shidaal laga waayaa shidaalkaan buuxsaday waa istaagay waa sugay hadda diryaamkeedaa dhacaya markay cabbaara socotay socotay oo aan is leenahay waa dhaaftoon raadiyihii iyo idaacaddii ka dhagaysanay kadib ayaan soo maray meeshii waxa qashin iyo geedo xataa saynkii jidka oo highwayga uu weynaayo birta oo dhulka ku dheganaa inay maroojisay ayay siibtay waxaad is leedahay ma gacan baa lagu siibay waxaan waa aad bay uxoogganayd runtii waa garta marka abbaarihii saacaddu imise ahayd markaasi rabbi haddaan qiyaaso waxay ahayd around around five camal marka waa maalin cad bay ahayd ba laakiin ma garanaysid waxaad u malaysaa midnight habeennimo carrada dhan hal mar bay isxirtay waanad u jeedaa dabeeshii iyo roobkii iyo dhulka iyo waxaa ishaaya cirka inta ay ku socoto macnaha madoow weyn oo wareegsan oo socdo waayo waa garta roobaana ka horeeya roob yar biriq waa dhacaysay argagax weynay leedahay runtii ilaahay maaragta wixii bili-aadana ha ka samata baxsho arrintaas anigu allo ay dhaaf marka intaad waddada sii maraysay ka sokow waxaan ognahay boorarkaas waaweyn ee calaamadaha waddooyinka inay yihiin kuwo aada u culusoo waaweyn marka hadday taas sidaad sheegaysa ay maroojisay siibtay malaha waxyaabo kalena waddadaad ku aragtay intaad socotay geedo geedaha geedaha dhulka ku yaalla dogobadaah oo waaweyn waa ay jejebisayba geedihii oo dhan ay jejebisay highwayga waxay soo gelisay geedo aada u badan waa laga leexleexanayaa oo wax socda male baabuur yar yaroo waxaad arkaysaa biriijyada hoostooda taagan oo weli baqaya laakiin waana dhaaftay xaggaa iyo waxay aaday dhanka maaragtay eastiga way ka nasatay magaaladii waxay hadda gadaashay dhigi doonta ma ogin laakiin allaha ka baxsho bili-aadan oo dhan ba waa musiiba waayo runtii marka magaaladaasi badanaa ma soo martaa mise waa markii kuugu horreysaad soo dhex marto wa waa maraa waxaan ka imid houston texas waxaan u socdaa alberta oo dhinaca canada nooradka ah waa dhul aad u kala fog waan maraa had iyo jeer waa dhabaha aan maraba thirty five kaasi muddo badan waa marayay
sidoo kale meelaha laga dareemay duufaantaasi ayaa waxaa ka mid a gobolka missouri oo isagu ku dhegan oklahoma cabdirasaaq jalwo oo isna ka mid ah soomaalida ka shaqaysa gawaarida xamuulka ee isaga goosta gobolada dalkan maraykanka ayaa uga warramay caashi ibraahim caashicuud sida duufaanta looga dareemay gobolkaasi oo markaasi uu isagu dhex marayey
hadda xaggee dhex maraysaa ood socotaa inaad waddo maraysaad ii sheegta xaggee hadda ku wajahan tahay waxaan u socdaa mississippi magaalo la yidhaahdo blue mountain hadda marka xaggee maraysaa socodka missouri state hadda soo galay waxaa lai sheegay gobolkaasi missouri inuu ka mid yahay gobolada ay soo gaartay dabaysha xooggale ee ka dhacday gobolka oklahoma city ma dareenteen intaad meesha marayseen walaal haa waxaa jira labo darawal oo kale oo oo friend aan nahay oo soomaaliyeed oo isla soconno waxaa noo dhexeeya toddobaatan mile kan ugu horeeya ayaa torneedadu ay ku qaabishay cross iyadoo ah jidka aan ku socono iyadoo cross garaynayso iyadoo ka gudbaysa ha haye maxaa dhacay kadib laynkaan iskula jirnay yarkii mar hal mar uu bisi ka qabsaday wuxuu yihi marka hore mugdi aan soo galay niman yaw rooba zaa'id u da-ayo waxba la arkaynin kristaalaha ugu dambeeya oo gaariga maraayadaha ka tirtiro ha high speedku geeyey wax uu arki waayey ani waxaan dhahna istaag bulof samey marka intii yar aan wada hadlaynay ja ninkii waxaa ka dhumay controolku lusgareeyey labada dhinac uu tegey ilaahay amarkiis jidka wax yar uu ka baxay muddo five minute wuxuu ku jiray maaragtay xaalad ilaahay ogyahay xaalkeeda waxaan dhahnay ashahaado maaragtay ashaatilaanka hadda ku dhimanin bisi ka qabso ashahaado bisi ka qabso finally ilaahay waa u istaajiyey gaariga wuu ka dhex baxay gaariga wuu isdamiyey markaas xaaladdan sidaa la socoto baawartan wadamadan joogo waa bawar sterin waaye sterinka waa bawar ku shaqeeya injinka markuu damo marka sterinka wuu adkaaday yarka wuu control waaye xataa xataa xusula waxay ka gaareen u dhahaye gacanta bidixda juga iga gaarta xun u dhahaye xanuun ay ahaaye wuuna sugaa hadda maaluu istaagay laakiin alxamdulilah ilaahay wuu ka bixiyey dhulka aan marayna waxaad u malaysaa meel aan nal lahayn oo mugdi ah oo tuu habeennimo oo kale ah dhulka dhan waa xiran yahay wax iftiin ah oo bahashan biriiqda la dhaho iyo aan ahaynna ma jiraan hore ma u mari jirteen waddadaasi cabdirasaaqo a ha weligan waa ku safri jireen waddadan marka maxay kaga duwan tahay qaabkii aad ku taqiineen iyo sida hadda ay u eg tahay meeshu wala ba xaalad aad u cabsi badan waayo waa waa nololi geeri waaye xaaladda hadda aan ku soconno ilaahay anaga anaga badbaadiyo bahashan waxay u socotaa north eastiga dhinacan oklahoma city ay ka imaatay oo ifordigay ku socotaa oo st louis missouri ilaa illinois ilaa indiana dhinacaas inay u socotaan qiyaasaynaa annagana waxaan u soconaa southka marka iyada cross ay ahayd xooggeeda annaga inuuna dhaafan umale lakiin dabayshii baabuurta iyo dhulka iyo waxa dhan iyo waa gilgilmahan weli marka ka sokow saddexdiinan gawaarida waaweyn ee xamuulka wadda ma ahane ma aragteen dad kale oo waddada iyagana ku jira oo sidaasoo kale dabayshu ay khalqal gelisay meeshi yarka saaxiibkee nageya la yidhahdaa oo noogu horreeyey uu marayey wuxuu ugu yidhi laba baawur oo waaweyn oo dad caddaana wadaan mid kamida godow ku jiraa u dhahay madaxuu god la galay daraagga kan kalena wuu daba taagaya inay isku dhaceen iyo in kale ma sheegi karayo waa gartay saaxiibka isaga ma nagu xiri kartaa hadda balse aan isna wax u weydiino siday wax u gaaraynayo a waa isku dayaa inaan idinku xiro hadduu hadduu ogolaado magacaagii sheeg marka hore magacayga waa mahad nageeye cumar mahadnagey bal waxaad ka warantaa adiga iyo dabaysha meeshaad isku hesheen iyo bal sidii ay wax u dhaceen markii aad la kulantay dabaysha markii dabaysha dhacaysay waa waxaan saarnaa hw haway u s sixty one oo socda u socday marka waxaa dhacday saa u socday roob telefonaa ku jiro yar saaxiiba een aan la hadlaayay marka waxaan soo galay meel aad roob u da-ayo iyo dabeelo iyo mugdi waxaan talaa gareeyey inaan gaariga aan bareeg qabto a meel istaago bareegiya ii qabsami waayey marka gaarigii baa ila taraaraxay gaarigi waa celin waay meel yara buura ahayd kadibna dhallinyaradaana leenka igula jirtay marka alxamdulilah ilaahay badbaadiyey maaragtay waa xaalad aad u xun aan galay maaragtay alxamdulilah lak ilahay ka badbaadiyey gaariga aad wadid waa gaari nooceeya gaarigaa wada waa gaariyaha oo seema taraaga taraagyada dheerdheer waaye oo maaragtay fifty three feetka oo volvo ah marka alxamdulilah maaragta ilahay ku badbaadiyey waxaan ka sheegay waa maarata waxaan sheegay waa dembi
kuwaasina waxay ahaayeen cabdirasaaq jalwo iyo maxamed nage mahad nageeye oo ka mid ah soomaalida iyagu wadda gawaarida xamuulka ee isaga goosta gobolada dalkan maraykanka ah oo labaduba uu warramay caashi ibraahim cashucuud oo joogta washington